bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habee wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habee wacan u wanaagsan ayaanu hawdeedii ka leenahay akhyaartana dhegeysataa ee caawa waa habeen axada isniin ay soo geliso taariikhdana waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa kusoo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo muddo kadib la wareegay amniga madaxtooyada qaranka haddaba waxaa idila wadaagi doonaa guutada madaxtooyada ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo si rasmi ah maanta lagu wareejiyey amniga villa soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu hambaliyeyey ciidamada qaranka la wareegidda ammaanka madaxda qaranka caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega wararka dalsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo la taliyaha amniga qaranka oo ka waramaya waxay ka dhigan tahay in ciidamada soomaaliyeed ay la wareegaan amniga madaxtooyada muddo kadibna ay ciidamada admis isaga baxaan villa soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabi laga helo qodobada kale aan idinla wadaagi doono sidoo kaleetana aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareega wararka waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa oo lagu qabtay magaalada muqdisho haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa khudba dhinacyo badan taabanayso oo mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qayb galay munaasabadaasi ay jeediyeen isla mid ah waxaa idila wadaagi doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo iyo guluf dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka wado qaybo badan oo ka mid ah gobolada bartamaha soomaaliya dhaca iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka oo ay sheegtay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaanu sidoo kale caawa idinkula wadaagi doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan maclumaajyada kalena idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono guddigii uu magacaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee arrimaha xalinta khilaafaadka iyo ansixinta doorashooyinka golaha wakiilada puntland oo maanta howlgalay xilli ay soo saareen jadwalka iyo hanaanka doorashooyinka puntland caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne weydmo qodobadaasi waxay nagu soo koray intaenu wareegga wararka ku guda jirna ayaada caawa barnaamijkeena kaga bogan doontaan waa farsamadii cabdulaab cabduqaadir
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa inta jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag mar kale habee wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada ko iyo sagaashan dhibic shan megaartis f m kaasoo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale f m ku uu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaa idin leenahay saaxiibayaal habee wacan wanaagsan qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa ugu gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey lixii toban sano kadib ciidamada soomaaliyeed oo la wareegay ammaanka madaxtooyada soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxay ugula wareegeen guud ahaan amniga madaxtooyada qaranka kadib muddo ku siman lix iyo toban sano oo ciidamada afrika ee amisom loo yaqaano ama amisom loo aqoon jiray haddana la yidhaahdo admis ay door ay ku lahaayeen sugidda amniga madaxtooyada baarlamaanka iyo weliba xafiisyada kala duwan ee muhiimka ah ee filla soomaaliya munaasabad maanta ka dhacday madaxtooyada qaranka oo ay ka qayb galeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sariyo guute ibraahim sheekh muxudiin agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka wakiilada midowda afrika iyo qaramada midoobe iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ee ka tirsan ayaana lagu wareejiyey amniga qaranka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay la wareegidda madaxtooyada qaranka ammaankeeda ee ciidamada eh, guutada toddobiyo toddobaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya ee guutada madaxtooyada la yidhaahdo si ay la wareegeen mas-uuliyadda amniga madaxtooyada dalka ayaa tilmaamay macnaha ay leedahay tallaabadan oo ka turjumayso dib u soo laabashada xuduudda iyo awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sida lagu yiri war lagu faafiyey bogga villa soomaaliya ee mareegta facebook taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sariyo guute ibraahim sheekh muxudiin ayaa kormeeray ciidamada ilaalada madaxtooyada oo soo bandhigay siday ugu diyaarsan yihiin sugidda amniga madaxda dalka waxaana uu mahadceliyey saraakiisha iyo askarta admis ee sanadada badan ku gacan siinaya sugidda amniga hogaanka dalka la taliyaha amniga qaranka oo eh, ka hadlay eh, munaasabadii maanta ay ammaanka madaxtooyadu kula wareegayeen ciidamada soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay waxay ka dhigan tahay inay eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ammaanka madaxtooyada qaranka iyagu ay la wareegaan muddo kadibna ciidamada admis lix iyo toban sano kadib ay kala wareegaan ugu horey waxaad maqli doontaan la taliyaha amniga qaranka waxaa xigi doono taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sariyo guuto ibraahim sheekh muxudiin
waxaa halkan eh, ku soo gabagaboobay munaasabad kooban oo ay la- ku kala wareegayeen ciidamada eh, qaranka ee een, militariga iyo booliiska oo lagala wareegayay ciidamada atmis gaar ahaan qaybta uganda u b d f-ta munaasabadaas oo munaasabad aad u qiimo badnayd ahayd maanta ku soo aaday maalin ay soomaalidu aad u sugaysay in ay dowladda soomaaliya ay ka run sheegto ka dhab sheegto inay mas-uuliyadda amniga dalka ay la wareegto si dhammaystiran Een, goobtan lala wareegay waa dabcan eh, goob kooban laakiin waa xaruntii dalka looga talinayay ee villa soomaaliya iyo baarlamaankii dalka marka muhiimaddeeda istaraatiiji ayaa ay maanta u tahay een, tusaale fiican ama dhab ah in arrinta eh, kala wareegga iyo kala guurka ciidamada atmis ay arrin eh, dhammaystirmaysa wakhtigii loogu talagalay
waxay noo tahay maanta maalin aad runtii farxad ah Een, inaan la wareegno amnigii qaybo ka mid ah aa, dalka oo muddada dheeroo lix iyo toban sano iyo in ka badana ay hayeen een, ciidamada amisom berigi hore haddana admis waxay noo tahay marka sharaf maanta inaan meelihii ugu muhiimsanay dalka aa, gaar ahaan een, madaxtooyadii baarlamaankii iyo meelo kaloo badan inaan la wareegno maanta aaday sharaf noogu tahay dhinaca kale een, waxaan rajaynaynana inaan sida ay ee, ragga saaxiibada ah ay u hayeen een, inaan u hayno Een, een, waxaan runtii een, uga mahad celinaynaa marka een, muddadii ay joogeen oo lix iyo tobanka sana ahayd dalkan wixii ay ka qabteen ayaan aad uga mahad celinaynaa rag badan oo qaali ayaa uga dhintay rag badanaa uga dhaawacmay waxaan leenahay raggaasna waa ilaahay caafimaad ha sheekeen kii nool Een, waxaan rabnaa marka een, warbaahintu inay qaybta oo een, een, ku- ay ka qaadato giddaas eh, ciidamada eh, qalabka sida ee soomaaliya ay la wareegeen Eh, si guud waxaa u la wareegay ciidanka xoogga iyo ciidanka booliiska iyo iyo nabad sugiddu kalama socna in amniga magaalada muqdisho ayaa hadda ugu horeysa la wareegidda lala wareegay oo ay caasimaddu ay ugu horeyso een, een, natoyada waxaan leenahay marka aad iyo aad ayaan ugu f- een, maanta guushaas weyn ee ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay inay guushaas een, ay ku u hambalyeeyaan ee, ciidamada qalabka sida ee laga sugayo cadowgii bannaankana dagaal kula jira amnigii gudahana qaadanaya aad ayaad u mahadsantihiin salaam
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waa joogtaan waxaad leenahay habeen wacan wanaagsan qeybaha hore ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacaraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye markaan haddii aanu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ursaxabadeed kasoo saartay howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska loo yaqaano kuwaasi oo kaashanaya ciidamada qaranka soomaaliyeed howlgalkaasi oo lagu beegsaday sidaa ay baahisay warbaahinta dowladda xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab kuwaasi oo ku sugnaa koonfurta soomaaliya howlgalkan waxuu ka dhacay gobolka jubbada dhexe waxaana lagu beegsaday sidaa dowladdu ay sheegtay horjoogo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab kaasi u qaabilsanaa abaabulka dagaalxanaha dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inay tahay tallaabo kale oo dowladda soomaaliya oo kaashanaysa mareykanku ay qaadeen dhabarjabinta waxa ay ugu yeertay qawaariidta islamarkaasina waxa ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegteen howlgalkan uu qeyb uu ka yahay gulufka dagaal ee ka dhana dagaalamayaal shabaab ma aanay shaacin warsaxaabad ama laguma aanan shaacin warsaxaafadeedka warbaahinta ama dowladda ka soo baxay magaca iyo markaasi shakhsigan oo ay howlgalka ku bartilmaamaysadeen diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ee dowladda mareykanka ama saaxiibada taageero soomaaliya waa hagaag weli wararkeena ayaa saaxiibayaal la socotaa markan haddii aanu fiirino ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax jaamac iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ah ayaa waxa ay ka qeyb galeen shir maanta lagaga hadlayay arrimaha markaasi cadaaladda iyo la dagaalanka musuq maasuqa shirkaasi oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu qeyb u kahay ra-isul ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kale ee ka qayb galay munaasabadan maanta lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa ee magaalada muqdisho ka dhacday waxaa halkaasi khudbado ka jeediyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka
lannahu bulshada soomaali dhibka haystaa waxa waaye waxa la yidhaahdo public financeska ama maalka caamka ah in la dhaco uma arkaan dembi uma arkaan dhaqankooda waxaa kasoo jeeda waxa waaye sidii geela ay u dhici jireen oo waxa la wada leeyahay oo babliga la yidhaahdo caamka ah in la qaata dembi lama aha marka culture iyo dhaqan waaye iyo practice intaba marka in wacyiga la geliyo oo la yidhaahdo waa dembi bulshadeennu dowladnimadeedu way way dhowdahay dhaqan dowladeedkuna waa yaryahay masalan see loo kala saaraa crime iyo waxa la yidhaahdo sin luqadaha oo ajnabiga u kala saaran yihiin qalaad sin waxaa la yidhahdaa dembiga ilaahay laga galo oo diin lagu galo crimena waxay u yaqaanaan midka oo bulshadu waxay ku heshiisay laga galo oo sharcigu ka degan yahay bulshadeena uma kala saarna marka dembi haddii la yidhaahdo ama uu qaadanayaa kii ilaahay kan uu samaynayo marka uu ka gelayo bulshada caamka uu ka gelayo babliga uu ka gelayo uusan u arkinba inuu dembi yahayba marka culummadu meeshaas dowr ayaa uga bannaan waa raacsanahay kelmaddii ahayd abwaaniinta soomaaliga abwaanka soomaaliga ah maadaama uu yahay spokespersonka qofka ummadda soomaaliyeed u hadla oo luqadoodii ku hadla inay suugaanta iyo maansooyinka kusoo celiyaan halkaas kusoo tilmaamaan kacaanku aada u isticmaalay maansoolayadaas iyo abwaaniinta eh, si wanaagsan inuu isticmaalay iyo si qaldan inuu isticmaalay su-aal kale waaye laakiin in la isticmaalo waa muhiim waxa wanaagsan in loo isticmaalana waa muhiim abwaaniinta iyo sugaanleyda sababtu hadalka maanta dhan wuxuu ku jiray dowlad dhiski soomaaliya dowlad dhiski soomaaliya dowlad dhiski soomaaliya ayaan ku jirnaa marka in exercisekaas ama processkaas la soo geliyo dowlad dhiska culummada la soo geliyo oy qayb ka noqdaan oo diintii ay qayb ka noqdaan abwaaniinteennii oo dhaqankeennii matalaysa kama ka mid noqdaanna waa runtii waa muhiim Een, hay-adaha dowladda oo hadda handidhowruhu xisaabiyaha guud garyaqaanka garsoorka maxkamadaha een, booliiska waxaan la yidhaahdo justice chainka la yidhaahdo oo oo dhan oo cadaaladda tilmaamaha tilmaanteen hoostaan ka xariiqanay oo ah horta markuu horeysa iyagan la xoojiyo lana waxyigeliyo la xoojiyo mas-uulkii halkan antidhowriga wuxuu ka sheekeeyey taagdarada jirta ee capacity oo loo baahan yahay si hawsheedii u gudato hoostaan ka xariiqanay oo ah si loo guto waajib si loo guto waa in awooddii ay jirtaa markaas ayaa takliif ku yimaadaaba wiilku isagoon qaangaarin ama gabdha iyadoon qaangaarin oo lama kalif marka inaad yani si aad awood ku gudataan inay timaado xo- xoolaha caamka ah ama maalka caamka ah iyo public officialska ama saraakiisha caamka ah ay een, sidee looga ilaaliyaa public officialska sidee looga ilaaliyaa maalka caamka sidee looga ilaaliyaa public officialska waa kan maalka caamka lagu aaw- aam- aaminay oo awooddii caamka ahayd loo dhiibtay ummaddan u wada dhiibatay see looga ilaaliyaa maalkii caamkaa see looga ilaaliyaa waa exerciseka ugu muhiimsan waa shaqada ugu muhiimsan ee hor taalla wasaaraddu siyaasaad ayay u leedahay sharciyo ayaa laga dejiyaa oo isdaba socda kuwa waxay ka bilaabanayaan siyaasad sharciyo inay yimaadaan jed iyo qorshe in loo dejiyo ayadaasna waan waan ku howlanahay waana laga shaqeeyaa waxaa kaloo ayaguna dhismo u baahan waxa la yidhaahdo ama la dhammaystiro qaybana waa dhisan yihiin waxaa la yidhahdo integrity and accountability institutions musuq maasuq horta maxaa kasoo horjeeda kelmadda af soomaaliga oo kasoo horjeeda musuq maasuq waa hufnaan kelmaddaas dood kama taagnaan u malaynaa hufnaan annazaaha nadaafad waay qof nadiif ah si kasta nadiif waa maskaxda nadiifka ah caqliga nadiifka ah gacanta nadiifka ah caloosha nadiifka ah ee, dhaqanka nadiifka ah yani hufnaan waa hufan yahay xumaanuu ka hufan yahay xumaan ayuu ka hufan yahay ama la doonaya in laga hufnaado xumaantana waa midda aan tilmaanay waxaan kaloo tilmaanay soomaaliya inay state party tahay een, ahdi caalami ah oo la yidhaahdo ahdiga la dagaalanka musuq maasuqa uncag united nation convention against corruption waxa uu soomaaliya xubinay ka noqoto weliba xubintii boqol sideed iyo siddeetanaad ay ka noqotay way soo daahday soo maaha boqol iyo siddeetan iyo sideed waa soo daahday laakiin waxaa la yidhahdaa better late than never inaad soo daahdo ayaa waxay ka fiican tahay inaad weligaa aaday imaaninba adoo lagu sugaayo maxaan waxaan rabay howlwadeennadii wasaaradda inay sharaxaan Een, uusan wasiir kusoo dhicin u imaanin inay sharaxaan kamid noqoshadaan maxaa keena inaan united nation convention kamid noqonaaho maxay soo kordhisaa Een, conventionskaasu marka waxay soo kordhiyaan waxaa waaye horta marka ugu horeysa yani waxaad ogolaatay oo aad qayb ka noqotay ee, qorshayaashaas siyaasaadkaas standardkaas you are under international obligation ayaad gelaysaa oo weliba waxaagaa ku saxiisid waxbaa kaa hadlaysan levelka loo baahnaa inaad soo gaartid oo legitimacy caalamiya aada heshid marna waxaa legitimacyga sharciyadda la yidhahdo bulshadeeda laga raadsadaa oo dadka markaan u adeegno oo hay-adahan u adeegaan oo kalsooni shacabkeenu ay qaadaan oo systemka ay kalsooni ku qaadaan maxaan kasbanaa kalsoonida bulshadeenan kasb- kasbanaa sidaas oo kaleeto markaan yani standardkeena kor u qaadno een, oo mustawaha soomaaliya ay kor u qaado legitimacyga ama sharciyadda internationalka soomaaliya kor u qaadaynaa marka marna halgan hoose waaye oo bulshada ah marna caalamiyan maxaa sharciyaddu keenaysaa marka inaad sharciyad caalimadi heshay maxay maxay keenaysaa waa mid hadda deyntana looga cafiyo oo kaleeto tusaale legitimacy ayaa jirta sharciyad oo lagu leeyahay oo waa lagu aamini karaa
badan kala bayriya bulshadeedu waa idinka mahadnaqayaa keliya soo dhoweyntii idinka mahadnaqi maayo isu soo baxa idinka mahadnaqi maayo martisoorkii idinka mahadnaqi maayo
oo wax iska odhanaya oo ka shiraya haba la kala badsadee qolyaha jira intay fadhiistaan odhanaya aynu gaadhsiino een, wanaaggii aynu ka dhaxalnay markaynu musuq maasuqa la dirirnay qolyaha kale qolyaha la gaadhsiinaya waa qolyaha afrikaanka weeye baa la yidhi waxay sheegaan beesha caalamku inay afrika intaasoo bilyan oo dollar geliyaan si ay horumar afrika u samayso waxaase la soo xaqiijiyey kharash intaa ka badan intay sheegtaan inay afrika kaga lunto xagga corruptionka dalalka afrikaanka ah oo weliba lacagaha inta si loo dhaqo lala aado adduunka ah nabaddu ay ka jirto ilaan dal xoolihiisii iyo wixiisii een, een, la dubtay nabadi ka jiri mayso nololna ka jiri mayse waa sababta loo weyneeyey mawduucan la dagaalanka musuq maasuqa inuu ku yahay gidaar weyn oo hortaagan qarandhiska dalalka afrikaanka khaasatan kuwa kasoo kabanaya xaaladaha adag wuxuu saameyn taban iyo mid toganba ku leeyahay corruptionku horumarka dalka xasiloonida dalka kobaca dhaqaalaha dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda iyo wadajirka ummadda soomaalidu horey waxay u tiri war rag cadaalad waayaa sida cawsha kale yaa mala intaanay dumarka cadaaladda soo gaadhsiin bahayd een, mahmaha laakiin dad cadaalad waaya baynu inagu odhanaynaa dad cadaalad waaya sida cawsha kale yaa marka arrimaha corruptionka laga hadlo anigu xoogay siban waaban ku yar dawakaayo laba dhinac baan ka eega dadka soomaalidu bulsho ahaan markaad eegto dad dhowrsoon weeye dad xishooda weeye dad sariigta weeye dad xaqa aanaad uga fogeyn weeye bulsho ahaan marka ay geelooda raacayaan adhigooda la joogaan xolahooda dhaqanayaan beelaha markay yihiin iyo degaamada iyo cashimooyinka ay meelahooda joogaan waa dad hagaagsan war arrintaasi dhaqan maaha war arrintaasi inama qabato war arrintaasi arrin jirta maaha bay oran jireen oo waxay institutionaa jiri jiray dadka ka reeba qoyskii kasoo bilaabmi jirtay wiilka iyo gabadha markay korayso ama korayaan baa waxaa la ohan jiray waa loogu heesi jiray ceebta iska ilaali dhowrsanoon saa waxu cun saa u soco institutionna jiri jiray hooyadu markay u heesayso ilmaheeda waxay ohan jirtay walba markaad weynaato ha lagugu soo ururo sida geedka damalka ah oo hogaami ayay ilmaha yarka oran jirtay beladu markaa waxay imanaysaa marka aynu qaranka isniraahno bal la falgala corruptionku wuxuu bilaabmaa shalay habeen hore miyay ahayd halkan waxaanu ku xusaynay abaalmarin uu mutaystay guddoomiyaha hay-adda hormuud wuxuu sheegay guddoomiyaha bangiga dhexe in labaatan sano ay waxaan e v c-ga la yidhaahdo hirgelinayeen weligeedna xaafa santi aanu lumin hadda arrintaas waa arrin in la dhugto u baahan oo aada loo fahmo xaafa santi one cent kama lumin marka xagga dowladda la soo aadana tuhunno waa jiraa waxna waa ka jiraa inay wax lumayaan bakaaraha saasay lacagta u daarsan tahay suuqyada hargeysa ilaa burco boorama garoowe boosaaso gaalkacyo dhuusamareeb beledweyn jawhar ilaa iyo kismaayo hantidu saasay u taallaa adhiga iyo xoolaha layskuma degdego aada meelaha qaar mooyaane wala aada laysuguma degdego laakiin wuxuu qofka soomaaligu kaaga bilaabayaa mid aan waxna akhrin waxna qorin baa wuxuu ka odhanaya war shaqo isii wiilkii reer hebelba shaqaa la siiyey ku odhan maayo ninku jaacadba ka soo baxay waa kow qof baa wax ku dhacaya maalqabeenka reerka loo tegi maaye waxaa loo imanaya siyaasiga waxaa la leeyahay arrintan adigay ku saarantay oo anigu ma dukaan baa ii furnaa waa moral corruption cusub weeye marka qaybtii wasiirku uu sheegaya faham darrada ahayd ee war waxaani malaa waaba timir xabaaltaa la miya ayay dadku u fahmeen waa in laysa su-aalo arrintaa soomaaliya lixdankii markay dowladdu dhalatay aada ba arrimaha musuq maasuqu marka uu kelmaddaas ay soo baxaysaa waa xilligaa ninkii gabiye wuxuu yidhi isma doorin buu yidhi gaalkan diray iyo daarta kii galay dusha midabka soomaali baa dugulka moodaaye ha yeesheese dabcigu waa dirkii karal buu yidhi war ninkii gaalka ahay dulmiga iigu hayeen iska kiciyey nimankii beddelay xogay way ka yar mudow yihiin mooyaane camalkiisii oo kale ayay mala cadaaladdarro ku arkay way ka hadleen oday kaloo gabayayey oo aan in badan isna madalahan ka sheegay wuxuu ku leeyahay sidii baan manshaha ugu socdaa buu yidhi moodharal idii mar haddii dowladba la helay in gaadhi horta guriga loo soo hordhigu rabay ileen dowladi waa inaa waxu goysee waaya waxaa la sheegaa lixdankii doorashada markii la galay kursigu weligii qaali ma ahayne qolyaha mudug ka soo jeega oo kuraasta naga badiyay qaaliga ah kursigu weligii qaali ma ahayne kursigu lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii ninka waxaysta raadsanayay xoolana waa lagu bixinay waa meelaha qaranku uu kasoo jabay bay ka mid tahay waxaa laysku muquuninayay xoolo iyo awoodda dowladda saasay sheegayaan dadkii arrintaa u kuurgalay kacaankii baa yimi kacaanku waxyaabaha u fududeeyey waxaa ka mid ahayd waxaa la islahaa war mala kuwan ayay dhaami doonaan kacaanka naftarkiisu intuu cabbaar heesay waa kii markii dambe isna ciin daaqay heesaha waxaa ku jirtay kacaanka waxaa ku jirtay maxay ahayd hays odhan aqalla jeexo soo mahay cidi ku arki mayse howlaha arlada haddii lagugu aamino adeega lagaa dhigo hays odhan aqalla jeexo walba daara jeexo jeebo ka buxiso cidi kuma arkayse haddaad hadda dib u eegto xilalka iyo hantidii waa isku jaan go-aanta waa taariikhda dambe sababta maxaa keenaysa marka ma aha anigu ma aaminsani qolyaha odhanaya soomaalidu hashii geel ahayd bay mooday dowladnimadii may waa institutionskeenna oo aan adkayn a culture of impunity baa afka faranjiga lagu yidhaahda qofku intuu wuxuu doono sameeyo inuu hadhow ummadda ku dhex noolaan karo oo aanu la dhumanayn xataa wixii uu sameeyey aniga su-aasha u badan in la weydiiyey waxaa weeye war hadhow xaggeed ku noolaanaysa sidii ilaahay wuxuu ii soo wado laiga dardaarwarinayay waa su-aasha siyaasi baa tay hadhow sida u noolaanaysa waaba rinsaqa ilaahayba inuu kaa xidhmayo baaba loo haystaaba hadhow waxaan rabnaa markaa waxaan isbarbar dhigaynaa soomaaliya oo dal islaama ah oo muslima boqolkiiba boqol oo aynu garanayno iyo dalalka kale ee xataa qaarkood diimihiiba ay ka guureen maxay ugu kala duwan yihiin arrimaha corruptionka ma aha shakhsigu inuu shakhsiga ka wacan yahay nidaamka nidaamka ka wacan
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojika sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori beello sori sawir iyo tabeele subarsayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subarsayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan subarsayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raliboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean design waa shaqaalo ka sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba Super Sign Design waxay xarunteedu ku taallaa wadada makaa almukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah ebirli xal todobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama ebirli xal sagaal todobo ebirli ebir shan ama ebirli xal sagaal toddobaatan ebir ebir toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www.supersign.com.so
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda markaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba
waa hagaag dhegeystayaal mar kale bay wanaagsan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta buray shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka madaxweyne lafta garen ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey waxaana uu kaga hadlay ahmiyadda shirkani
الحمد لله رب العالمين إيه، مدحت شرفت له إيه، لبدا هير دولة فدرالك إيه، دولة حبناها كاه إيه، انت فرددو وجوه الرئيو سرية جود وزير بشير وسلامتين سلامة إسلامك وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام نين مرتلو يهي ما جرتو ودن كيني با جوجتان dadkan waa dad soomaali ah waa reer dad walaalo ah weliba eh, fahankayga dadka inta yimid boqolkiiba intaan garanayo waa reer koonfur galbeed kulligood ugu horeeyo eh, wasiirka wasiirka kale iyo ragga inta kale aan kasaayo marka deegaankiina aad joogtaan mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada Eh, aad iyo aadaana ugu mahadsan tihiin xulashada iyo shirkan qiimaha badan iyo waktigan hadda la joogo in lagu qabto xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed aad baa ugu mahadsan tihiin noo soo dhowaada sidaasoo kale wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed isagana waa mahadsan yahay oo martiqaadkan iyo aqbalaadan bixiyey iyo wasaaraddiisaba intaas kadib eh, runtii eh, shirkan eh, qorshaha horumarinta eh, dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladu joogaa dalka maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xoreyn oo meel fiican marayso boqolkiiba toddobaatan lagu guulaystay oo gobolladaas eh, dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku waxaa ku waxaa ku xigto dib u dhis markii dalkii uu xoroobo eh, deegaanadiina la tago eh, waddankiina uu nabad noqdo waxa loo baahan yahay waxaa waaye dib u dhis maantana rajo aada u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada ee dalka soomaaliya u muuqdo oo ugu horeyso guulihii muhiimka ahaa ee la gaaray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahba iyo dowladda soomaaliyaba ay gaareen oo ahayd in eh, deyn cafiskii lagu dhawaaqay haddii deyntii la cafiyey oo maanta soomaaliya aanan waxba loo haysanin deyntaas waxay ahayd dib u dhiskii dalkii lacagtii dalka lagu dhisay ahayd dekadaha iyo eerboorada iyo iskoolada iyo jidadka iyo mashaariicdii waaweynada dalka lagu qabtay bay ahayd maana qof bini aadane waxuu qaatay ma ahayn hadda marka waxaa noo furan oo jaanis ah oo noo diyaarsan in dib u dhiskii haddana looga faa'iideysto deeq iyo deynba wixii la heli karo dalka dib loogu dhiso marka waxaan aada ugu faraxsanahay wakhtiga hadda la joogo iyo munaasabaddan aad qabateen iyo dadka qabtay oo bahda howlaha guuda injineeradooda iyo maamulkoodaba inay dad wacyiga la socdo aqoonteedana leh una diyaarsan dib u dhiska dalka inay yihiin yaan aada ugu faraxsanahay dad horeyna u soo dhisay haddana ilaahay uu soo gaarsiiyey oo goobjoog ah dib u dhiska labaad ee dalka inay qayb ka noqdaan inay inta fadhiyaan aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa dalka soomaaliya oo dhismo eh, sidii hore u dhisnaa si ka fiicanna loo dhiso inaan gaari doono insha allah waxyaalaha ugu muhiimsan oon rabno shirkan inuu ka soo baxo oo dibu dhiska muhiimka noogu ah oo dibu xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo gaar ahaan koonfur galbeed qorshaha ee dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah midna laga dhiso baraawo midna laga dhiso marko labadana ay kala ahaadaan dekedaas labadaba dekedo ganacsi waaye midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto qudaarta xoolaha iyo waxsoo saarka dalka laga dhoofin lahaa midna ganacsiga guud uu noqdo dekedaas laga dhisaayo baraawo waxaan raba qorshaha annaga uu yahay jidkii baraawo ka soo baxo inuu soo maro diinsoor diinsoor uu ka baxo uu socdo uu galo etoobiya inta uu ka galo baarey ceel berde xaduudka uu ka galo jid isku xiro intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo eh, dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo marka waxyaalaha muhiimka ah oo howlaha guud looga fadhiyo inay qabtaan ayay ka mid tahay dalka saa la socotaan buundooyinkii iyo jidadkiiba waa burbureen marka maadaama buundooyinkii iyo jidadkiiba ay burbureen waxaa joogsaday isu socodkii waxaa joogsaday ganacsigii waxaa joogsaday eh, abuuristii dhaqaalihii la abuuraayay iyo horumarkii eh, deegaanada dhan yaa joogsaday marka waxyaalaha qorshaha aada ku darsanaysaan oo muhiimka ah oo waxaan rabnaa eh, shirkan ka soo bixi doono inay noqoto eh, dib u dhiska dalka waxa ugu muhiimsan sidaasoo kale waxaa muhiim ah in laga fikiro eh, degmooyinka cusub iyo kuwii hore u jirayba dhismahooda iyo istaraatiijiyadooda iyo maadaama dadkiina uu batay magaalooyinkiina ay weynaadeen magaalooyin kaloo cusub iyo degmooyin kaloo cusubna ay yimaadeen in ayagana loo helo eh, qorsho iyo balaan eh, wasaaradda howlaha guud iyo injineerada lagu horumarinayo dhismaha degmooyinka iyo magaalooyinka bilicdooda ay qayb ka noqoto ayaga oo la shaqaynayo la kaashanayo maayarada iyo hay-adaha kale oo shaqada ku leh kala shaqaynayo marka aada iyo aada u mahadsantihiin waxay xasuusinaysaa ama aan maanta ay ii tahay eh, rajadii fiicnayd oon sugaynay eh, ayay markhaati ka tahay shirkan quruxda badan eh, waxay markhaati ka tahay eh, rajo gelinta dalka soomaaliya iyo dib u dhiskiisa aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhowaada shirkina waa noo furan yahay waxaana inkaga mahad celinhayaa imaatinkii aad noo timaadeen oo shirkan aa u doorateen baydhaba inuu noqdo si gooni ah wasiirka eh, s- sareeye guud bashiir iyo wasiir ku-xigeenka iyo bahda howlaha guud oo dhan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo